in alxamdu lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruhu wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wamin sayi-aati acmaalina man yahdihi llahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh allahuma sali calaa muxamadi wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaani ilaa ywmi ddiin wabacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii alraxbiya fii cilmi lfaraa'id waxaan soo gaarnay mar xukunkii uuga hadlayay waxa weeyaan dawaatulxamliga haweenka oo uurka leh waxa weeyaan axkaamtooda caruurtaas uurka ku jira dadkii dhaxalka lalahaa sida loola dhaqmayo taas ayaan soo gaarnay marka matnigii waa laqmaynay nadmiga waxaan soo gaarnay amhilada wuxuu yidhi aqulu waxaan leehay wahaakadaa sidaasay ahaadeen xukmu saaxibaati alxamli gabdhaha uurka u saaxiibka xukunkoodu wahunna saaxibaatulxamligu annisaa waa haweenka alxawaamilu uurka leh faidaa fa ina xamlahuna uurkooda xukmuhu uurkaas xukunkiisu xukmu lmafquudi kii la waaye xukunkiisa weeye fa yuqafu waa la joojinaa nasiibulxamli uurka nasiibkiisa xataa yadhara xaaluhu ilaa uu xaalkiisu ka muuqdo binfisaali soxmidiisana uu ku muuqdo xayan xaale uu yahay uu soocmo aw mayitan xaal uu yahay uu soocmo ow amase cadamin fisaalihi soocmidiisaoo la waayo inuu arrintiisu ku caddaato wa yucaamalu waa loola dhaqmaa baaqi lwarathati warahada intooda kasoo hartay uurkaas bil adari sida u dhib badan min taqaadiiri xamli min taqaadiiri cadami alxamli uur la-aan haddii la qadaro iyo wa wujuudihi uur hadduu jiro iyo wa mowtihi geeridiisa iyo wa xayaatii noloshiisa iyo wadukuurihi labdhimadiisa iyo wa unuuhatii dhadignimadiisa iyo wa ifraadihi kaliyeeridiisa iyo wa tacadudihi badnaashadiisa sideedaas xaalaa loo qadarin marka sideedaas la fiiriyo ayaa fa yucdaa waxaa la siinayaa kullu waaxidin mid kastoo minal warahati ka mida alyaqiina inta la hubo uusan marna ka yaraysteen wa yuqafulbaaqi inta soo hartana waa la joojin ilaa duhuuri xaalilxamli uurka xaaladiisa muuqashadeeda intii laga gaaro mithaaluhu mithaalkiisa khallafa wuxuu ka tegay mowdkii ninaa dhintay wuxuu ka tegay zawjatan islaan xaamilan oo uur leh islaan uur luu ka tegey falahaa ayada waxaa usugnaaday wax kale kama tegin oo dhaxalkiisa leh falahaa waxaa usugnaaday zawjadaas bitaqdiiri cadami alxamli uur la-aan haddii la qadaro oo uurkaanu mathalan uusan nolol ku dhalan uur la-aantu saas weeye uurkaanu hadduusan nolol ku dhalan iyo wanfisaalihi inuu soo bixidiisa haddii la qadaro meytan xaal uu yahay uu soo baxo alrubucu ayada rubuca usugnaana ko walahaa waxaa zawjadaas usugnaana bitaqdiiri infisaalihi soo bixidiisa haddii la qadaro iyo soocmidiisa xayan xaale uu yahay uu soo socmo kayfa kaana siduu raba ha ahaade ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado ha badnaadeen ha yaraadeen kaana thumunu thumun ayaa usugnaana kaana thumunu thumun ayaasuna walahaa waxaa usugnaana bitaqdiiri infisaalihi soocmidiisa cunugaas uu caloosha ka soo baxo haddii la qadaro xayan xaalu yahay kayfa kaana siduu rabo ha ahaadee athumunu a usugnaana wey fa tucdaa waa la siina islaamtaas hu thumunka wa yuqafulbaaqi baaqiga ayaa la joojina marka laba xaalaa la qadar xaalada ugu dhib badan waa inuu isagoo nool dhasho mar hadduu isagoo nool dhashana iyada uma kala roona wuxuu raba ahaada rag iyo dumare mar hadduu isagoo nool inta dhasho noolaado marka waxaa la hubaysan ka yaraysan waa thumun khalaas thumunkaasaa la siina thumunkaasaa la hubaa inaysan marnaba ka yaraysan inta kalena waa la joojinaa intuu ka dhalanaayo fa in daahara alxamlu uurkii hadduu marka soo daahiro soo muuqdo dakaran xaala uu yahay hal wiil ow dukuuran ama wiilal badan ow dukuuran wa inaathan ama wiilal iyo gabdho falmawquufu kii la joojiyey kulluhu dhammaantiis lahu lilxamliyuu usugnaaday hadduu hal mid yahay ow lahum kuwaas uu usugnaaday carruurtaas calaa cadadi ru-uusi madax tiriskooduuna ugu sugnaaday intamaxaduu hadday u barax beeraan dukuuran rag wa ilaa haddaysan u barax beerin oo ay noqdaan rag iyo dumar falidakari midkii lab waxaa usugnaaday mithlu xadil unhayeyni laba dhadig dheeftoodoo kale usugnaaday wa in daaharaa uurkii hadduu muuqdo unthan dhadig xaale uu yahay untadaasoo waaxidatan keligeeda falaha nisfu baraa usugnaaday ow unhayeyni laba dhadig xaale ayihiin hadduu muuqdo iyo fa akhara wax ka badan falahumaa hadday laba yihiin waxaa usugnaaday ow lahum hadday badan yihiin waxa usugnaaday athuluthaani hadday laba yihiin athuluthaan ay leeyihiin hadday ka badan yihiinna thuluthaan ay leeyihiin waa isku mid falahumaa labadooda waxa usugnaaday hadday laba yihiin ow lahunna saas weeye ow lahuna hadday badan yihiinna waxa usugnaaday athuluthaani thuluthaan isbedeli maa nasiibkooda oo hadday mid yihiinna hadday laba yihiinna thuluthaanay qaadanayaan hadday badan yihiinna thuluthaanay qaadanayaan walbaaqi marka markay thuluthaan qaataan oo haddee waxa weeyaan thuluthaan markay qaataan iyaduna ay qaadato waxa weeyaan thumun inta soo harta waxa weeyaan waxaa qaadanaya waxa iskale hala leeyahay baytulmaalka waan kana walbaaqi inta soo hartay libaytilmaali usugnaaday almuntadimi ee nadaamsan baytulmaal nadaamsan hadduu jiro isaga qaadana hadduusan jirin oo yuradu waa lagu soo celinaa baaqiga calayhina gabdhahana lagu soo celina ilaa iyaga ahlulfarade zawjo wax laguma celiyo zawjna wax laguma celiyo zawjo iyo zawj labadaas wax laguma celiyo marka ayagaa lagu soo celinaya haddii la waayo baytulmaal muntadim ah wa haadaa kan kulluhu dhammaantiisa bishardi an yanfasila inuu socmo shardigeeda weeye alxamlu uurkii kulluhu dhammaantiis walxaal bihi uurkaas xayaatun nolol ay ku sugan tahay xayaatadaasoo mustaqiratun sugan waxa weeyaan arrintaasoo dhan maan axkaamtaan sheegaynaa waa cunugaasu hadduu dhasho iyadoo xayaata mustaqira ku jirto xayaatadaas mustaqirana waxaa lagu fahmaa inuu maalan dhawaaqo oo booyo sida calaamatulbaqari kuugu mithaaliyey oo amase u dhaqdhaqaaqo amase waxa weeya uu hindhiso ama naaska uu nuugo adugu waxaa la rabaa wax la fahmi kara carruur noolaa dhashay waxyaalaha calaamadaas oo iska badan karaan marka waa sidaas weeyaan waa inuu xayaato mustaqira isagoo le falow dahara hadduu soo daahiro uurkaasu oo u dhasho falow dahara hadduu soo muuqda dhe cafwan falow dahara hadduu muuqdo allaa xamla uurba inuusan jirin hadday sidaas soo cadaato ow dahara ama uurkii uu soo muuqdo meytan xaale uu yahay meyd aw infasala ama uu soo socmo bacduhu gabalkiis walxaal huwa isagu xayun uu nool yahay oo fa maata uu dhinto qabla tamaami infisaalihi soomidiisa ama dhalashadiisa dhammaystirmideeda ka hor naftu ka dhacdo aw infasala ama uu soo socmo uu dhasho kulluhu dhammaantiis xayan xaaluu yahay xayaata nolol noloshaasoo hayra mustaqiratin aan sugnayn lam yarih ma dhaxlayo shay-an waxba fii jamiici haadihi suwari suuradahaas dhammaantood intaasoo suuro mid kasta oo la qadaro waxa weeyaan mid kasta oo la qadaro waxa weeyaan waxba dhaxlima haddii la qadaro hadda inaan uur jirin iska bada ayada laakiin waxaa la qadara wuxuu dhashay isagoo meyd ah waxba dhaxlima ko isagoo gabalna naftu ku jirto ma qaybtaas qaybuu la soo baxay isagoo nool madaxiiyuu la soo baxay waalaka inuu nool yahay laakiin intuusan soo wada dhammaana naftii ka dhacday waxba dhaxlima waa dhashay isagoo naftu ku jirta laakiin xayaato oo hayru mustaqira ah oo naf xumaa ku jirta wadna haddii laga taabto waryaa naf waa ku jirta alaley laakiin xayaato sugan ma ahan wax dhaxlima marka jamiicu suura waa saa suuradahaas dhammaantood wax ku dhaxlimaa waa saddexdaas suuradood suuradda ugu horeyda hade haddii uurba la waayo haddii uur la waayo wax wax dhaxla iyo waxaan wax dhaxlin midna wax laga hadlaaba ma yaaliin ee xaaladdan saddexdaas suuro weeye wuxuu yidhi waa wujuuduhu joogitaankiisuna ka cadamihi lamid yahay saddexdaas xaalo wujuudkiisa iyo cadamkiisu waa isku mid wa wujuuduhu ka cadamihi waa iskula mid faya fa yukmalu saddexdaas xaalo mar haddii marka uu wax dhexli waayo hadduu wax dhexli waayo oo dhaxal la waayo fa yukmalu waa loo dhammaystiraa lizawjati zawjada arubuc rubceediya loo dhammaystiri mar haddii sidaas ay dhacdo oo in saddexdaas xaalo mid ay noqoto ama se xaaladii afraad oo kaba si weyn oo ah inaan uurba jirinba fa yukmalu waa loo dhammaystirin lizawjati zawjadii arubcu wayakuunu lbaaqi inta soo hartay waxay u sugnaan fii hadihi masalati masaladaas libaytilmaali almuntadimi baytulmaalka nadaamsan haddii baytulmaalku u nadaamsanayn ow lidawi raximihi waxa wey awlul arxaamka ayaa la siin abtiyaal iyo eedooyin iyo habaryaro iyo kuwaasaa la siin dowla arxaamkaasaa la iska siin falkhaalu waarithu man laa waaritha lahu walow khallafa hadduu ka tago zawjatan zawja zawjadaasoo xaamilan uur leh iyo wa abaweyne laba waali fal adaru sida ugu dhibka badan fii xaqihim xaqooda kownulxamli waa uurkaasu inuu noqdo cadadan cadadkaasu min aldhinaati dhadiga haddii zawjo iyo laba waalid uu ka tago waxa ugu dhib badan inuu noqdo gabdho oo laba gaari wiilal ayaga uga dhib badan sababtoo wiilal farad ma leh waa iska casabo ayagu markay qaataan faradkoodoo kaamila labada waalid iyo zawjada markaas kadib aa wixii soo haray wiilashu qaadaan laakiin gabdho keligooda hadday yihiin wiil lahayn waxay leeyihiin waxa weeyaan thuluthaan saas darteeda waxa weeyaan masaladu waa cawlme masaladu waa culmuhu maxaa yeelay furuudda waajibayda amaalka ka badan sababtoo ah fiiri laba waalid haddii laba gabdhood soo baxaan labada waalid waxay yeelanayaan min sudus zawjaduna waxay yeelan thuluth waxaa marka labada waalid oo min sudus leh labadooda sudus waxau intamatul ka dhexeeya mid qaado zawjadu thumun ay leedahay zawjadu thumun ayay leedahay labada waalid abaweynkana sudus ay labadooduba leeyihiin markaa labada sudus mid qaado waxaad ula tagtaa thumunka zawjada ilaa waxa weyan gabdhaha thuluthaanka ay qaadanayaan waxaa tadaakhul kala dhexeeya suduskan oo sitaday soo hoosgalayaan markaasaad waxaad samayn waxaad leedahay maxaa ka dhexeeya sita iyo thamaaniya waxaa ka dhexeeya tawaafuq binis sitada niskeed oo saddex ah thamaaniye ku dhufo waxay noqotay afar iyo labaatan afar iyo labaatan sahmi weeye sahmiyaalka waajibay marka afar iyo labaatan waa ka badan yahi maalkiina afar iyo labaatan sahmi weeye sababtoo ah labada waalid mid kastaa sudus u leeyahy afar iyo labaatan suduskood waa afar sideeday qaadanayaan lix iyo tobanaa soo hare labada gabdhoodna thuluthaan ay leeyihin lix iyo tobankaasay rabaan zawjada saddexdeed yaa dhima waxay noqonaydaa marka saddexdaas inta lagu daro afar iyo labaatan toddoba iyo labaatan sahmi inta laga dhigo maalka in toddoba iyo labaatankaa sahmi loo qaybiyo marka waxa weeya fardiyaalkiyaaba ka cawlmaaba oo xataa nasiibkii kaamil noqon ma xaalada ugu dhib badan waa saas marka waxaad samaynaya inta ugu dhibka badan oo laba waa saase hooyada iyo aabaha mid waxbaxa siinaya sudus cawlmay zawjadana waxaad siinaya thumun cawlmay saasaa ugu dhib badan iyaga walow khallafa hadduu ka tego zawjatan zawja zawjadaasu xaamilan uur leh iyo wa abaweyni laba waalid fal adaru sida ugu dhibka badan fii xaqihim xaqooda kownulxamli waa uurka ahaanshadiisa cadadan cadad uu ahaado cadadkaasoo min al inaahi dhadig ah oo laba gaaraya xataa yadkhula si uu u galo calayhim korkooda alcawlu cawl fa tanqusu waxaa nuqsaamaydaa furuuduhum fardiyaalkooda waxay ku way nuqsaamaydaa bisababihi bisababi alxamli uurka sababtiis ayay la nuqsaamin lianna masalata masaladoodu taquulu waa cawlmin min arbacatin wa cishriinay ka cawlmin ilaa sabcatin wa cishriinayna u cawlmin fa tucda zawjatu waa la siin iyo wal abawaani labada waalid furuuduhum faradyaalkooda fa tucdaa waa la siin azawjatu zawjada iyo wal abawaani furuudahum faradyaalkoodaa la siin caa-ilatan xaalo ay tahay faradyaalku mid cawlantay faradyaalkiio cawlanaa la siin wa yuuqafu lbaaqi inta soo hartay waa la joojin wa huwa baaqiguna sitata cashara sahman weeye ilaa duhuuri xaalilxamli uurka xaaladiisa cadaanshadeeda intii laga gaaro markaasaa wax lagu qaybsanoo haddii waalidkii iyo zawjadii wax usoo laabanayaanna markaasaa la siin haddaan wax usoo laabaynoo laba gabdhood dhalato ama ka badanoo afar gabdhood uu dhalana ilaa waxa weeyaan waa la arkay uur shana afar waabaa la arko hadda inaan naqaanaaba afar ay u dhalatay laba gabdhood lawowey xajkii saddexaad miyuu ahaa meelahaas ooba afartiiba weliba markii u kaceenoo ay u ladnaayeen markii noogu dambeeyey shanna waa la sheegay toddoba waa la sheegay labiiyo tobanna waa la sheegay kulli calaamatulbaqariga shan iyo toddoba iyo labiiyo toban iyo waxaasna waa qoraa arbaciinna waa sheegay soo maha marka waa la yaab la weey marka waa carruur yar yar waaye sida muuqata wax oo yaryar markaas haddana iska koraayin ilaahay qadarkiisa marka uurku wax uu noqonayo lama oga cidna ma oga saas darteedaan maxna lalahayn intaasa ugu badan ha laga soo qaado saasaan loo dhahayn ilaa nasna ma sheegino ma dhihin uur intaasa ugu badan waxa weeyaan waaqiciina waa kaasa oo caruurtii intaasoo kala duwanaa la arkay khalaas marka waa in layska sugo ilaa inta waaqica inta la hubo un kaliyaha la bixina baabu miiraathi alqarqa kuwii maashooday dhaxalkoodii baabkiisa haadaa maxaluhu wuxuu halkan uga hadlayaa dad isdhaxli lahaa oo isku mar dhintay ama ha maashoodeen ama ha gubteen ama madfaca ku fadhiisto dadkaasuu uga hadlaa halkan markaasu wuxuu yidhi baabu miiraathi alqarqa kuwa maashooday dhaxalkoodii baabkiisii haadaa maxaluhu aquulu waxaan leeyahay yuu yidhi kaana shanigu wuxuu ahaa yembaqii inuu haboon yahay lilmubawibi qofkii baabka sameeyey an yaquula inuu yidhaahdo baabu miiraathi algarqa iyo wanaxwihim wixii lamida inuu yidhahdo saasaa fiicneed maxaa yeelay liannahu liana naadima naadimku dakara wuxuu sheegay xukma algarqa kuwii maashooday xukunkooda walhadma kuwii waxa weeyaan oo dhismuhu ku dumay ayuu sheegay walmaxruuqiina kuwii la gubay ayuu sheegay iyo wanaxwi wax lamida qaala wuxuu yihi naadimku wan yamud qowmun bihadmin aw garaq أو xadiث cama الجamيica kالxarq وlam ykun يclamu xaalu الsaabiqi falaa tuwariث zaahiqا min zaahiqi وcudahم kaأnahm أjaanibu fahaakada اlqowl sadiidu saa'ibu wuxuu yidhi wa in yamut hadday dhintaan qowmun dad qowmka waxaa loola jeedaa dad rag iyo dumar kali midna loola jeedo gooniye rag iyo dumar waxay rabaan ha ahaadeen saasa dad unbaa loola jeeda ama rag ha ahaadeen dumar ha ahaadeen ama isku dar ha ahaadeen qoomka marar badan waxaa loo adeegsadaa ragga kaliya laakiin maanta kulliya loola jeeda wa in yamut hadday dhintaan qowmun dad bihadmin dumid ay ku dhintaan hadmi oo daalka aan reebno waa kaasa ama bihadamin guri dumay alaab duntay wixii dumay laftirkoodii wey marka daalka la xarakeeya isaga keeni doona insha allahu sharxa marka bihadmin dumid ay ku dhintaan waxbaa ku dumay ow qaraqin ama maashood waa dadkaan tahriibaayo doona la degtay waa dadkaan tahriibaayo gaalada u cararaayoo kale ama meelaha kale ow xaadithin ama dhacdo cama camiima aljamiica dhammaan kal xaraqi sida gubasho oo kale kal xiraqi ayuu isagu u dabdi doonaa laakiin calaamatulbaqariga ayaa isna baraaruji doona in xaraqna la yidhaahdo kal xaraqi sida gubasho oo kale kal xiraqi uu isagu dhihi doonaa dab oo kale uu leeyahay xiraq intaxada la kasriyo dab ay noqon markaas xaraqna waa gubashadii marka sidaas oo kale hadday qoom marka ku dhintaan uun musiibo hal mara ku wada dhacday wey dadkii isdhexli lahaa oday iyo caruurtiis islaan iyo ninkeedii waa dadkii isdhexli lahaa ayaa hal mar musiiba ku wada dhacday wain yamud hadday dhintaan qowmun dad bihadmin dumid ay ku dhintaan ow qaraqin maashood ay ku dhintaan oo biyo iyo bad iyo ay ku dhintaan ama webi ama ceel ow xaadithin dhacdo dhacdadaasoo camal jamiica dhammaan kala gaara wadaalika mithaalkii kal xaraqi gubasho oo kale waayo ama kal xiraqi dab oo kale waayo dabaa hal mara ku kacay walam yakun uusan arrinkiina ahayn yuclamu in la og yahay xaalu saabiqi kan hormaray kan hormaray lama oga waxa weeyaan saddex maaday midta in la og yahay isku mar in naftu ka dhacday waa ko inaan waxba laga ogay in mid naftu ka hor dhacday iyo in waxa weeyaan ay isku mar dhinteen waxba lagama oga waa labo in la og yahay in mid horreeyey midna dambeeyey laakiin kan horree kan horreeyey iyo kan dambeeyey cayntoodan lakala oqon kii dambeeyey cayntiisan la oqon waa saddex saddexdaas xaalo waa isku mid saddexdaasa isku mida waxaaba la ogyahay isku mar inay dhinteen maciyaa la ogy iyo waxba lagama oga mudday dhinteen oo muddo dambaa loo yimi ayadoo bacd as dhowr maalmood ay meelhayeena loo yimi tan saddexaad waxa weeye meelaan laga oqoonay ku dhinteen dadkii waxay leeyiin midaa naftu ku dambeyd anu mid ahaana ma naqaan midaana naftu ku dambeyday midaa marka naftu ku dambeyday oo waa la ogyahay kii dambeeyey laakiin cayntiisa lama yaqaan mid u ahaa saddexdaas xaalo waa isku mid wuxuu ku yidhi walam yakun arrinkiina maaha yuclamu in la og yahay xaalu saabiqi kan hormaray arxaalkiisa falaa tuwarith ha dhaxal siin zaahiqan qof tegey min zaahiqin mid tegay dhaxal ha ka siin qof dhintay qof dhintay dhaxal ha ka siin mayd mayd ma dhaxla meesha yidhahdaan waay soomaalidu waxa weeyaan qof tegey qof tegay dhaxal ha ka siin wuxuu yidhi wacuddahum tiri kaanahum xaalo ay la mid yihiin ajaanibu sida iyagoo ajnabi kale ah ka soo qaad qof walba ayaga yaa dhaxalkiisa le dheh laakiin ayaga walow ha ahaadeen caruur iyo aabihiis ama caruur iyo hooyadiisi ayagu isdhaxli maayaan ilaa isku maray inay dhinteen ayaa dhici karta lama oga marka mid dambeeye laakiin sidaas waxaa ka duwan isku mar ayaa guri ku dumay waa loo yimid waa la soo faagay mid naftu ku jirtaa la arka oo naf xayaato mustaqiraha ku jirta kii kalena waa mayd daqiiqada kadibna kii waa dhinta waa dhaxla kaasu kaas waa dhaxla inta labadaba la aaso isku maraa lasoo aasi karaa xata aa laleeyahay iyo kaasaa dambeeyey maalka marka kan kale marka la dhexlayo ma kaasaa marka hore sihaamtiisa waa la siina kadiba markaa kaas dambe ciddii dhaxalkiisa laheedaa kasii dhaxla taas ayadoo war male haddii la og yahay kii dambeeyey war mala wuxuu yihi wacuddahum tiri kaanahum xaalay lamid yihiin ajaanibu fahaakadaa sidaasuu ahaaday alqowlu qowlka asadiidu toosan assaa'ibu ee asiibaya xaq sidaasuu ahaaday aquulu waxaan leeyahay yidhi idaa maata hadday dhintaan mutawaarithaani laba isdhexlaaya iyo fa akharu wax ka badan bihadmin dumid ay ku dhintaan aw qaraqin maashood ay ku dhintaan oo biyo ay ku dhintaan aw bixaraqin amase gubasho ay ku dhintaan ama bixaraqin naar ay xiraqin naar ay ku dhintaan oo dabaa ku kacay macnaha dabay la dhinteen ow fii macrakati qitaalin goob dagaalay ku dhinteen ow fii bilaadin haribatin magaalooyin aan laga oqoona ku dhinteen magaalooyin aan laga oqon marka dadka xataa haday u yimaadaan mid hor mid dambeeye ma yaqaaniin waa dhacdaa markaas inay u yimaadaan iyadoo mid naftu ku jirto maray rogaan muddo ka gadaal kiina wuu dhiman way iska aasin hadhow markii loo yimaado la yidhaha war yaa dambeeyey midaa naftu ku dambayday leyihin mana naqaan anagu mid maba kala naqaan anagu maba oqon nimanka ama caruurtan ama naagahan ay leeyihin aw fii bilaadi haribatin ay ku dhinteen walam yuclamana oga caynu saabiqi kan hormaray cayntiisa lama oga saabiqaasoo minhumaa hadday laba ahaayeen ka mida ow minhum hadday badnaayeen ka mida bian culima waaba in la ogaado ana axadahumaa midkood hadday laba ahaayeen ow ana axadahum midkood hadday badnaayeen sabaqa inuu ka hormaray alaakhara kan kale al ogya laa bicayni laakiin cayntiisa lama oga ow amase kow taas waa mid ow lam yuclam lamaba ogada sabqun hormarid walaa maciyatun isku mar inay dhinteen lamaba kala oga inay isku mar dhinteen iyo inay kala hormarin lama oga labo ow culimat ilmaciyatu ayaaba la ogaaday wa nusiyat waana la halmaado saddex saddexdaas xala waa isku mid isdhexli maaya saddexdaas waa isku mid waaya marka xaalada ka duwan uu sheegi doonaa xaalada ka duwan oo waxa hadda ka duwan waxa weye hadda haddii la ogyahay kii dambeeyey war male xaalad kalea jirto dhib badan oo ah mid kii dambeeyey waa la ogyahay waana la halmaado war midaa dambeey uleeyahay niyaho kii dambeeyey waaba iqiine waa dhaweedaan halmaamo uleeyahy waaba iqiino midaa dambeeyey waana xasuustay waana iqiin kaas war hadda kee keebuu ahaa markaasuu leeyahay niyo baryahaana halmaamay waa iqoo jiri muddo dhan aan xasuusna uu leeyahy markaas khalaas midkaas waa waa la joojinaa dhaxalka ilaa kaas la lasoo xasuusto kaas waa in lasoo xasuustaa isagaa sheegi doona taas marka wuxuu yidhi falaa tuwaritha dhaxal siin waaxid saddexdaas xaalo falaa tuwaritha dhaxal siin waaxidan mid waaxidkaasoo minhum ka mid a min alaakhari kan kale dhaxal ha ka siinha hadday laba yihiin ow min alaakharina kuwa kale dhaxal ha ka siin hadday badnaayeen bal ijcal ka dhig hum dadka dhintay kaanahum xaala lamid yihiin ajaanibu kuwa ajnabi ah fa yarihu waxaa dhaxlaa kulla waaxidin mid kasta oo minhum ayaga ka mid a baaqii warahatihi warahadiisa intooda kala dhaxle ayagu isdhaxli maayaani mid walba warahadii kaleeto nool adduunka joogta ayaa dhaxle oo gooni u dhaxle sidaas weeye maxaa yeelay lianna sharda alirthi dhaxalka shardigiisu waxa weeye saddex shardi waa ka ilaha waxaa ka mid aheed taxaququ xayaati alwaarithi kan wax dhaxlaaya noloshiisa inay xaqiiqowdo bacda mowti lmuwarith kan dhaxal siinaya geeridiisa ka gadaal midka uu rabo inuu dhaxlo markuu dhintay ka gadaal waa inay xaqiiqayahed kan inuu noolaa walam yuujadi shardu shardigana lama heli falow maata falow maata hadday dhintaan akhawaani laba walaal shaqiiqan oo isku aabbiyo hooya ow liabin ama isku aabba biqaraqin maashooday ku dhinteen oo biyay ku dhinteen ow taxta hadmin ama dumid hoosteeday ku dhinteen walam yuclam lamana oga assaabiqu midka hormaray saabiqo minhumaa labadooda ka mid a wa taraka axaduhumaa midkood wuxuu ka tegey zawjatan xaas iyo wa bintan gabar wa taraka alaakharu kan kalena wuxuu ka tegey bintayni laba gabdhood wa taraka labadood waxay ka tageen caman adeerkood falaa yarihu dhaxli maa axadul akhaweyni labada walaalaha oo isku meesha ku dhimatay midkood min alaakhari kan kale dhaxli maa shay an waxba ka dhaxli maa bal iskaba daaye taqsimu waad qaybine tarikata alawali midka horeeto ee ka tegey zawjada iyo gabadha maalkii uu ka tegey tarikadiisi waa maalkuu ka tegey maalkiisii waad dhaxlin lizawjatihi xaaskiisi waxaa u sugnaaday athumunu sideed meelood meel weli bintihi gabadhiisiina waxaa usugnaaday annisfu bar weli camihi adeerkiisna waxaa usugnaaday albaaqi intaa hartay wa taqsimu waad qaybin tarikata thaani kan labaad maalkuu ka tegey libintayhi labadiisa gabdhood waxaa usugnaaday athuluthaani thuluthaan weli camihi adeerkiisna waxaa usugnaaday albaaqi intaa hartay labadooda laba ajnabiya laga kala dhigay mas'alatun zawjun zawj iyo wa zawjatun zawjo iyo wa halaathatu baniina saddex wiil saddexda wiiloo lahumaa labadood usugnaaday isku dhaleen haraqa way maashoodeen alkhamsatu shantii jamiican xaala dhayihin biyay ku wada dhinteen shantaas doona isla raaceen aan nolol raadinna yidhaahdeen shantoodiibaa doontiia la degtay marka meelahaas ay maraan yamanta xeebteeda laga tuura amase waxa weeyaan meelahaas libiya markay ka gudbeen aa laga tuura iyagoo gaalo usii socda markaasay shantoodii nololay raadayeen geeri wada heleen aw maatu waa dhinteen macan dhammaan walam yuclam lamana oga assaabiqu midka hormaray saabiqaasoo minhum ka mida shantooda wa taraka wuxuu ka tegey kullun mid kastoo minhum shantooda ka mida maalin hooyada iyo aabbaha iyo labado iyo saddexdooda wiil mid kasta maalu ka tegey weli zawji ninkan waxaa usugnaaday zawjatun ukhraa islaan kaluu leeyay midaan la dhimata maana mid kaluu leeyay iyo wabnun wabnun wiil wiilkoo minhaa islaantaas kale u dhashay oo islaanta kale xaggeeda uga sugnaaday weli zawjati zawjada ninkeeda la dhimatayna zawjada alkhariiqatu ee maashootay ibnun wiila usugnaaday wiilkaasoo min kayrihi ninkan keyrkiis ka ahaaday nin wiil ay nin kale u dhashay leedahay falaa yarisu dhaxli maa waaxidun mid oo mina zawjaydin ka mida labada zawj isdhaxli maayaan walaa min alawlaadi walaa waaxidun midna wax dhaxli maa waaxidku min alawlaadi ka mida awlaadda ahalaaati oo saddexdaa shay an shay ka dhaxli maa min alakhaweyni labada walaa bal iskaba daaye maalu zawji zawjka maalkiisa humnuhu sideed meelood meel lisawjatihi zawjadiisu usugnaaday xaaskiisa zawjada alxayati ee nool wa baaqiihi maalkiisa inta kaloo ka soo hartay libnihi wiilkiisu usugnaaday wiilkoo minhaa zawjada nool xaggeeda uga sugnaaday kaas ninka saasa loo dhaxli ee caruurtiisaas la dhimatana dhaxlime zawjadiisa la dhimatana dhaxlime wa maalu zawjati zawjada maalkeeda zawjada alkhariiqati maashootay liwaladihaa caruurkeedu usugnaaday caruurka min hayrihi ninkan la dhintay keyrkiis uga sugnaaday wiilkana naagta kale ninka kale u dhashay islaantan la dhimatay ninka wiilkaasa maalka iskaleh wa maalu kulli waaxidin mid kasta maalkiis oo minalbaniina wiilasha ka mid a athalaathati ee saddexdaa sudsuhu suduskiis lix meelood meel liakhiihi walaalkiis u sugnaaday liummi ku hooya wiilkan oo islaamtan dhimatay ay ninka kale u dhashoo nool waa ku hooya mogta saddexda wiiloo dhalatay saddexda wiiloo la dhimatay aabbihii hooyada ayuu ku hooyaye ilaa hooyadan la dhimataa nin kale u dhashay markaas wuxuu yidhi wa maalu kulli waaxidin mid kasta maalkiisoo minalbaniina wiilasha ka mida athalaatat saddexdaa sudsuhu maalkaas lix meelood meel liakhiihi walaalkiis u sugnaaday liummi ku hooya wa huwa waladka ku hooyadaa waladu zawjati waa zawjada caruurkeeda zawjada alkhariiqati biyaha ku dhimatay min gayri abiihim wiila wiilashan la dhintay aabbahood keyrkoodu ka ahaaday aabbaha alkhariiqi maashooday aabbahan maashooday keyrkiisu ka ahaado nin kale ay u dhashay wa baaqii maalihi saddexda wiil mid kastoo ka mida maalkiisa inta ka soo hartaa liakhiihi walaalkiisu usugnaaday min abiihi ku aabbaha oo zawjada nool u dhashay ninka dhintay wiilka ninka dhintay wa qowluhu naadimka qowlkiisa uu yidhi walam yakun arrinku hadduusan ahayn yuclam in la ogyahay xaalu saabiqi ey lam yuclam lama oga caynu saabiqi midka hormaray cayntiisaan la ogeyn ko wakadaa waa wakadaa sidaasa yuujadu laga hela u yidhi fii bacdi nusaqi oo qaara waxa kuna xaalu saabiqi meeshuu ka yidhi caynu saabiqi qaar ay ku qoranta nusqooyinka wa kharaja bihi waxaa ku baxay maa idaa culima haddii la ogaado caynuhu kii waxa weeyaan hormarayaa la yaqaan iyo kii dambeeyey cayntiisaa la yaqaana labadoodu isku madfacaama ku dhacay ama doonaa la wada qallibantay ama gaariyaa la wada qallimay midkii dambeeyey waa la yaqaan hebelaa nolosha ku dambeeya laleeyahy wastamara waana daa'imay cilmuhu ogaalkiisa ilaa dhaxalkii la gaari dhib male markaas waxa weya labadoodiina isku waxaa dhacday iskumana in la aasay kan nolosha ku dambeeyey kan ka horreeyey hadduu dhaxalkiisa ku lahaa waa dhaxlin sihaamtiisiiyo xagga la dhigin midkaas dambeeya haddana dadkii dhaxalkiisa lahayo sihaamtaas loo qaybina taasu waa ko o amase nusiya waa la halmaamo waa la yiqiin midkii dambeeyey lakin waa la halmaamo sidii loo joogo loo joogaa la halmaamo fa inahu shaniye yarihu waa dhaxlaa hu saabiqa mankii maata dhintay bacdahu gadaalkiis fi suuratayni labada suuro fainahu shaniye yarihu waxaa dhaxla amase fainahu faina saabiqa kii saabiqa ahaa yarihuhu saabiqa waxaa dhaxlaa mankii maanta dhintay bacdahu gadaalkiis fi suuratayn labada suuro labada suura midda waa la ogaa cilmigiina ilaa waa istimraaray ilaa dhaxal la soo gaaray iyo midka la halmaamay laakiin isku dhaxalka farqigaana udhaxayna fa yucdaa waa la siinaa liwarahati man qof dadkii dhexalkiisa lahaa maata dhintay bacdahu isaga gadaalkiis nasiibu muwarifihim kii ayaga dhexal siinayo nasiibkiisa min asaabiqi kan hore uu ka dhaxlay fi suurati ula suuradda hore mar haddii la og yahay cilmigiina uu haabit yahay mustamir yahay ilaa xaaladii irfiga lasoo gaaray khalaas kii dambeeyey sihaamtii uu ka dhaxli lahaa kan hore ayaa waxaa la siinaa kan dambeeyey dadkii dhexalkiisa lahaa khalaas intaas waa dhammaa kan la halmaamayna waa kana wa yuuqafu waa la joojina almaalu maalka kulluhu dhammaantiis fi suurati thaaniyati suuradda labaad oo ah waa la ogaa waa la yiqiin kii ku dambeeyey waxa weeye nolosha waa la yiqiina laakiin waa la halmaamay waa la halmaamay laakiin waa la halmaamay kaas maalka oo dhan waa la joojina waa la joojina ilaa tadakuri cayni saabiqi kii hormaray cayntiisa intii laga xasuusanaa liannahu liana tadakura xasuusashadu hayru ma'yuusin waa midaan laga quusan min tadakuri xasuusashadiis amase liannahu liana saabiqa hayru ma'yuusin waa midaan laga quusan min tadakuri xasuusashadiisa lagama quusan wa qowluhu naadimka qowlkiisa uu yidhi qowmun lafdigaasuu rabaa inuu ela bixiyo waxa weeya wuxuu yidhi walafdu qowluhu uu yidhi qowmun yashmalu wuxuu kulminaa alrijaala waannisaa labaduba waa soo gelayaan wa in yamut qowmun markuu leeyahay wa huwa qowm ismu jamcin weeye laa waaxida lahu mufrad uma sugnaan oo min lafdihi lafdigiis ah oo mufradku lafdiga male waa ismu jamc wey ismu jinsi jamciga maahan jamcna maaha wuxuu yidhi wlqowmu qowm fi lasli asalka alrijaalu raggaa laydhaah duuna nisaa haweenka ka sokay qur-aanku saas u isticmaala qaalahu sidaas waxaa yidhi in ragga la yidhahdoon dumar la dhihin jamaacatun koox waxayna u dariishadeen liqowlihi alla hadalkiisa tacaala alla waa sarreeyaahe laa yaskhar qowmun rag yaysan ku jeesjeesin min qowmin rag kale casaa waxaa la arkaa an yakuunuu inay noqdaan kuwa lagu jeesjeesaa khayran kuwa ka khayr badan minhum min asaakhiriina kuwa jeesjeesaa walaa nisaa-un haweenna yaysan ku jeesjeesin min nisaa markii rag laga hadlaa haween gooni looga hadlo marka waa inaysan soo gelin marka hore qoomka waxay kaloo u daliishadeen liqowlihi ay u istishaadsadeen liqowlihi liqowli zuhayr dheh wa qowli zuhayr cafwan wa qowli zuhayr zuhayr qowlkiisii ayay u istishaadsadeen u daliishadeen oo uu yidhi wamaa adrii walastu ikhaalu adrii aqowmun aalu xisnin am nisaa-un wamaa adrii ma oogi uu yidhi walastu mana ihi ikhaalu inaan ikhaalu adri walastu mana ihi ikhaalu inaan u malaynayo adri inaan ogaanayo haddana ma ogi inuu malay maayo inaan ogaa doono aqowmun ma ragaa aalu xisnin reer xisni am nisa mise waa haween wallahi rag iyo dumar miday yihiin haddana ma ogi inuu malay maayo inaan ogaa doono lama kala yaqaan rag iyo dumar waxay yihiin qolo uu caayayo ha ikhaalo waa ficil mudaaric oo hamsadeedii la kasriyey wey ila waa ku banaanaa jirtay wamaa adri ma ogi uu yidhi walastu mana ihi ikhaalu mid u malaynayo adri inaan ogaanayo meesha laga istishaasana waa halkan aqowmun ma ragaa aalu xisnin reer xisni am nisaa mise waa haween wuu kala qaaday oo rag iyo waxa weyan qoom iyo nisaa labuu ka kala dhigay intaasaa weeyaan sidii qur-aankuba laba uga kala dhigay wa qaaluu waxay yidhaahdeen rubamaa waxaa dhici karta dakhala nisaau haweenku inay soo galaan fiihi qowmka calaa sabiili tabaci raacid wadadeed inay kusoo galaan meeshay ka darishadeen waa tan ayadana qur-aanka laga fahma lianna qowma kulli nebiyin nabi kasta nabi kasta qoomkiisa lianna qowma kulli nebiyin nabi kasta qoomkiisu rijaalun waa nisaan raggii dumaray ahaayeen nabi kastana wuxuu dhahaya yaa qowmi markaasna waa la hubaa uu yaa qowmi dhahayay inuusan ragga kaliya la khidaabayn ee dumarkuna waa ku jiri yaa qowmi markuu nabi kastaa leeyahy wa qaala jamaacatun koox waxay yidhahdeen min ahli luqati ka mid a alqowmu qowm yashmalu waa kulmina alrijaala waannisaa'a ilaa in la helo imaarad kala saarta maahane imaarado lagu kala saaro haddaan la helin waa kulmina wa huwa shamlintaasuna wa huwa ay shamlu shamlintu maakii weeye araadahu naadimu naadimka u jeedo oo markuu qowmu leeyahy wa in yamud qowmnu leeyahay rag hadday dhintaan ulama jeedo kaliya ee labadaba ula jeedaa walhadmu uu yidhi wuxuu yidhi walhadmu bidaali lmuhmalati saakinati yaa la akriyay hadmi alficl wey dumidda laftirkeeda wey waa ficilka oo qajajac soo dumidda guriga soo dumaayo wa bifatxi daalina waa la akriyo hadam in la yidhaahdo ismun waa magac oo lilbinaa'i dhismaha u sugnaaday almahduumi la dumiyey walxiraq wuxuu yidhi walxiraqu bikasri lxaa'i xaadoo lahoos iga la akriyey xaada almuhmalata la dhibic tiray iyo wa fatxi raa'i annar waa dabka kalxiraqi dab oo kale ay ku dhinteen halkaasuu ka qabtay calaamatulbaqari wuxuu yidhi xiraq bikasri lxaa ilmuhmalati ilaa aakhiri haadaa maa dabadahu shaarixu waa sida shaarixu u shaqlayuu yidhi wa qaala kayruhu waxay yidhahdeen bifatxi lxaa'i xaada waa la kordhigin warai ra'dana waa la kordhigin wayadullu waxaa tusan lihaada maa qaalahu ibnu casiir wuxuu ku yidhi fi nihaaya fii xadiidi lfatxi dakhala makatuu soo galay nabiga sala allahu caleyh wasalam walxaal caleyh korkiisa cimaamatun ay tahay sawdaa cimaamadaasoo xaraqaaniyatun ee dab loo nisbeeyey ood mooddo inay gubatay midab madow ah aa ku jira qaala zamaqshari wuxuu yidhi hiya xaraqaaniyadu allatii waa midda calaa lowni maa shay midabkiisi leh xaraqatu ay gubtay annaaru dab mansuubatun waa loo waa la nisbeeyey bisiyaadati aliifi wanuuniya lagu nisbeeyey ilaa alxaraqi bifatxi lxaa'i waraa u yidhi marka taasuna waa jirta marka mana isdiidayeen labada dabdi oo midna waxa weeyaan gubashadana in xaraq la yidhaahdo xiraqna dabka laftirkiisa la yidhahdo hadda diidaya ma wzaahiqu adaahibu kii tegay wey yaquul waxaa lahahdaa zahaqad ruuxu naftiisu waa tagtay idaa kharajad markay baxdo ey dahabat ruuxu waa baxday wey wa qowlu uu yidhi fahaakadaa sidaasuu ahaaday alqowlu sadiidu hadalka toosan assaa'ibu ee xaq asiiba xashun weeye qaala naadimku wuxuu yidhi falxamdu lilaahi cala atamaami xamdan kahiira tama fi dawaami nas'aluhu alcafwa can altaqsiiri wa khayra maa na'muruhu fi lmasiiri wa gafra maa kaana min addunuubi wa satra maa shaana min alcuyuubi falxamdu ammaan wanaagsan lilaahi alluu sugnaaday ilaahay baa mudan in la ammaano cala tamaami liajli tamaami dhammaystiranka kitaabka inoo dhammaystirtay taas ayaa ilaahay ku mahadsan yahay waa shukriga marka xamdiga noocaan shukrigiiyuu muraadif u yahay axmeduhu allaan mahadin xamdan mahadin ayaan mahadin xamdigaasoo kahiiran fara badan xamdigaasoo tama ay kamula kaamil noqday fi dawaami fi lbaqaa'i baaqi ahaanshaha intan baaqi ahay waxa weyan xamdi kaamila nas'aluhu allaan weydiisanaynaa alcafwa cafin ayaan weydiisanaynaa cani taqsiri gaabinta wixii kitaabkaas aan ka gaabinay oo xaq u lahaa oo aan ka gaabino onaan xaqiisii siin kaasaan ilaahay weydiisanay inuu noo dhaafo nas'aluhu allaan oo u naga cafiyo nas'aluhu allaan weydiisanaynaa alcafwa cafin cani taqsiri gaabinta u naga cafiyo wa khayra maa shay kan u khayr badanaan weydiisanaynaa na'muluhu aan hididiishanayno filmasiiri noqoshada markaan ilaahay u noqonno berri qiyaamo hor tagno waxaan hididiishayno waxa ugu khayr badan ee raalli ahaanshaha ilaahay ah ee kadibna jannada ah taasaan weydiisanaynaa ilaahay wa gafra maa shay dhaafidiisna allaan weydiisanaynaa wa gafra maa shay dhaafidiisna allaan weydiisanaynaa kaana ay wujida la helay min adunuubi xaal uu yahay wax alla wixii xaggeenna laga helay ee dunuubana inuu noo dhaafaan alla weydiisanaynaa wa satra maa shay asturidiisna allaan weydiisanaynaa shaana xumaaday min alcuyuubi xaala uu yahay ceebyaal ceebyaalka xunxun oo nagu sugan ee naga dhacana rabbaan weydiisanay inna asturo oo uusan adduunka iyo aakhirada uusan nagu fadeexayn aquulu waxaan leeyahay uu yidhi naadimka lamaa khatama markuu khatimay shiiqu urjuusatahu baxrurajaskiisii kitaabkiisi ku socday xamid allah allah ayuu mahdiyey subxaanahu allah nastahan wa tacaala allah waa sarreeyaa calaa itmaamihaa urjuusada dhammaystirideeda ilaahay u dhammaystiray taasuu ilaahay uga shukriyey kama kamaa sidii iftataxahaa uu urjuusada ugu furfurtay bilxamdi xamdi wa qowluhu uu yidhi tama huwa bitaa ita weeye alfawqiyati ee kor laga dhibceeyey min atamaamiyay ka ahaatay ey kamula waa dhammaystirmay wey xamdi oo kaamil oo dhammaystiran wa fii da ku jirta fi dawaami wa fii fii bimacnaa darfiyati macnaheedi asalka darfnimadaha ay wata fi dawaami fi lbaqaa'i baaqi ahaanshaha dhexdeeda weye wa dawaamu dawaamkuna albaqaau waa baaqi ahaanshaha ey macnuhu waxa weeye marka axmaduhu allaan mahadin xamdan mahadin xamdigoo kahiiran fara badan xamdigoo taaman dhammaystiran xamdigoo daa'iman joogtaa mustamiran oo weligiis jiraayo wey uma sa'ala allah uma sa'ala allah ilaahay ayuu weydiistay allaha alkariima deeqda badan ama allaha alkariima wanaagga badan tacaala alla waa sarreeyaahe alcafwa cafin ayuu weydiistay cani taqsiiri gaabinta uu ilaahay ka cafiyo fil umuuri arrimaha dhexdooda laga gaabiyo wa an yasturahu ilaahay inuu asturo ayuu weydiistay fil aakhirati aakhira dhexdeeda ku asturo wa an yakfira lahu ilaahay inuu dhaafuu weydiistay maa shayga yuujadu kaanadu taam aheeda kutusa maa shayga yuujadu la helaayo min adunuubi xaal uu yahay ha iskaga bayaanayo tabciidyaha ka dhigan dunuubtii o dhan ala rabaa wixii dembiyaho la helaba wa an yastura inuu asturo ayuu ilaahay weydiistay maa shay uu ka asturo qabuxa xumaaday min adunuubi xaal uu yahay min alcuyuubi saas weeye jazaak allah min alcuyuubi ceebyaal xaal uu yahay waalcafwu cafwi maxaa laydhaha waalcafwu cafwiga huwa tarku lmu'aakhadati qabashadii ka tegiddeeda weeye safxan liajli safxin ka jeesasho daraaddeed waxa weyan looga tago oo ilaahay ka jeesu waxa weyan u dhaafo addoonka safxan liajli safxin waxa weyan ka jeesasho daraaddeed iyo wa karaman deeq daraaddeed loo dhaafo oon loo qaban wataqsiiru gaabintu huwa tawaani waa dibdhaca wataqsiiru gaabintu huwa tawaani waa dibdhaca fil umuuri arrimaha laga dibdhaco wa satru asturidana ataqdiyatu daboolid weeye ilaahay raxmadiisa iyo asturkiisa inuu ku daboolo qofka ousan ceebihiisa adduunkana uusan ku tusin dadka aakhirana uusan ku tusin ilaa waxa weeyaan xisaabta yasiirka nabigu markuu fasirayay sala allahu caleyh wasalam wuxuu ku fasiray in qofka maalinta qiyaamaha ilaahay uu asturayo dadka uusan tusayn oo uu leeyahay dembigaan ma samayday waa sameeyey dembigaan ma samayday markuu is yidhaha waad halaagsantay uu ilaahay leeyahay adduunka anaa ku asura dadku saas kuma ogeyn waxa weyn haddana anaa ku asuray jannada gal markaasuu jannada aadan markaasa dadku waxay leeyiin allah ayaan badanaa wax dembiya ma leh qofkaan hal dembi laguma soo oogin marka saas weeye asuridda macnaheed walamalu amalku alrajaau waa damaca weeye walmasiiru masiirku almarjicu noqoshada weeye walmuraadu ujeedada bihi bilmasiiri loola jeedo hunaa halkan yowma alqiyaamati weeye maalinta qiyaamaha yowma maalin weeye yarjicu lkhalqu makhluuqu laabanayaan fiihi maalinka dhexdiisa ila llahi allah waalgafru gafri assatru asturid weeye wadunuubu dunuub jamcu dembin waaye wa huwa aljurmu waa dembigana bidami ljimya alaqriya wa qowlu uu yidhi shaana min ashayni yaa laga keenay wahuwa alqubxi xumaanta weeye waalcuyuubu cuyuub jamcu caybin weeye faallaahu alle yastaqbilu ha ka aqbalo ducaa'iyu ha ka aqbalo daalika ducadaas minhu naadimka ha ka aqbalo bimanihi fadligiisa iyo wa karamihi deeqdiisana ha uga aqbalo qaala naadimku wuxuu yidhi wa afdalu salaati watasliimi cala anabiyi almustafa alkariimi muxamedin khayr alanaami alcaaqibi وآله الغر ذوي المناقب وصحبه الأماجد الأبرار الصفوة الأماثل الأخيار وأفضل الصلاة أمان مد أفضل بدن إيو التسليم نبت قليل مد أفضل بدن كائنان على النبي نبي الدشي سها هادين نبي المصطفى لدورتي نبي الكريم وناك بدنا أما الكريم داق بدنا داق دا سنكو oo waxa weeyaan la-iimku muqaabil uga dhigi doono waxa weye nabiga kariimka ah ee fadliga badan deeqda badan nabigaas dushiisa ha ahaadeen ammaan iyo nabadgelyo muxamedin ah nabigaas wa afdalu salaati watasliimi ammaan iyo nabadgelintanu fadli badan cala nabiyi nabiga dushiisa ahaadeen nabiga almustafaa la doortay nabiga alkariimi wanaaga badnaa muxamedin ah khayri lanaami makhluuqa u qayr badnaa maxamedkaasoo khayrilanaami makhluuqa u qayr badan maxamedkaasoo alcaaqibi nabiyaalka la cirbinayo oo nabi ka dambeeya uusan jirin oo nabiyaalka u dambeeyey asmaada nabiga ka mid taha alcaaqibi waayahay waa waa hadda sifana ka dhignay oo see sifa uga dhignay hadda sifana waa ka dhignay sababtoo ah waxaa la yidhaahdaa asmaada nabiga iyo asmaada qiyaamaha iyo asmaada allah waxaa la yidhaahdaa aclaamu bictibaari dalaalatiha cala aldaati wa awsaafu bictibaari dalaalatiha cala almacaani aclaam mujarada maaha kulligood waa wada saas waxa weeyaan waa aclaam marka laga fiiriyo daatada ay tusayaan kulli asmaada ilaahay waa wada saas asmaada qiyaamuhu waa wada saas asmaada nabiga waa wada saas haddii laga fiiriyo xagga macaanida ay tusayaanna waa awsaaf marka waxaa la yidhahdaa aclaamun bictibaari dalaalatiha cala daat wa awsaafun bictibaari dalaalatiha cala almacnaa marka caaqibka saasuu wasfigao loo sifay karaa wa aalihi nabiga eheladiisa korkoodana waxa weeyaan ha ahaato ammaan iyo nabadgelin aalkii alguri ee sharafta kaamilkaa gaaray aalki alguri ee sharafta kaamilkaa gaaray aalkaasoo dawil manaaqibi ammaanyaalka u saaxiibkaha taarikh nololeedyadaa manaaqibta laakiin ammaanyaalkii hadda loola jeeda ilaa taarikh nololeedkoodaa ammaanahaaye taarikh nololeedkooda ayaga ammaan u ah wa saxbii nabiga asxaabtiisana ha ahaato ammaan iyo nabadgeli midda u fadli badan saxaabadii alamaajidi ee sharafta lahaa alabraari ee baariyaalka ahaa alsafwati ee xulka ahaa oo dadka xulkooda ahaa alamaahili ee wanaaga badnaa alakhyaar ee qayrka badnaa waa isku mid amaathil iyo akhyaar ee lafdiga un baan xoogaa aan tafanun u samaynayna alamaahil ee wanaaga badnaa alkhyaar ee qayrka badnaa aquulu waxaan leeyahay yidhi waxa weyaan sibdulmardini khatama wuu qatimay kitaabahu kitaabkiisa naadimku bisalaati ammaan iyo wa tasliimi nabadgelin bacda xamdillaah ilaahay mahadintiisa ka gadaal tacaala alla waa sarreeyaahe kamaa facala sidii uu sameeyey awalan ugu horrayntiiba fi ibtidaa'i ilkalaami kitaabka bilowgiisa uu ku sameeyey fi ibtidaa'i lkitaabi kitaabka bilowgiisa sidii uu ku sameeyey rajaa'a qabuuli ma shay in la aqbalo rajayn uu rajaynaya daraaddeedu saas u yeelay baynahumaa labada xamdi udhexeeya iyo labada sali wlmusطafى min asafwati doorasha laga keenay wa huwa alkhuluus waa saafida shayga xulkaaha la yihahdaa wlkariimu kariim bifatxi اkaafi waa la akriyay waxa weeyaan calal afsaxi waa sida fasixnimo badan in kariim la yihahdo kaafka la kordhigo wayajuusu waxaa banaan kasruha in la yidhahdo kariim in la yidhaahdo wa huwa kariimku naqiidu la-iim waa midka xun naqiidkiisa ama waa midka bakiilka waxa weeyaan naqiidkiisa wاlanaamu alkhalqu weeye waalcaaqibu aladi waa midka laa nebiya nabi bacdahu asaga gadaalkiis uusan ahaanin qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam ana alcaaqibu anugu midkii la cirbinayaan ahay falaa nebiya bacdi oo asagaa fasiray nabigu sala اlahu alay slm caaqibka waaluhu iska godo waaluhu nabiga eheladiisu banuu haashim iyo wa banuu muطalib weeye kamaa qadamnahu sidaan kusoo hormarinay awala اlkitaabi fii awali kitaab kitaabka awalkiisa wlquru bidami lkayni yaa la akriyey almucjamati ee dhibicda loo yeelay iyo waraai hum lashraaf waa kuwa sharafta leh uri waa kuwa sharafta leh waxaa la akriy yuri bidami lkayni lmucjama waraai lmuhmala iyo ra-an dhibic lahayn hum lashraaf waa kuwa sharafta leh sharafta weeye wlmaajid biljimi yaa la akriyey jamcu maajidin weeye wa huwa alkaamilu waa midka ku kaamiloobey fi sharafi sharafta waa ku midka ku kaamiloobey waalbaru huwa du sifaati waa sifaadda midka u saaxiiba sifaadda almaxmuudati la mahdiyo marka abraarna waa sidaa sifaadda la mahdiyo kuwa u saaxiibkaa weeye waqad kamala waa dhamay waqad kamula waa dhammaystirmay wey marka waqad kamula waa dhammaystirmay hada sharxu sharxan sharxan almubaaraku la barakeeyey wallahu ilaahay baana aclamu u aqoon badan bisawaabi sida toosan waileyhi xaggiisa almarjicu noqoshada iyo walma-aabu noqoshadu ahaatay wallahu subxaana wa tacala allahuma sala allahu calaa nabina ilaahay weynaan ku mahadsan noo dhammaystiray ilaahay weyna subxaana wa tacala waxaan ka gafnay ha noo dhaafo wixii aan asiibnayn hanaga ajar siiyo billahi towfiiq wasala allahu calaa nabiyina maxamedi wacalaa aalihi waasaxbi saxbi wasalim waxaan uga cudur daaranaa runtii kitaabka canjaladaha inaan dib loo muraajacaynoo hadda akhdaada ama khada lisaanka ah amase khadaas kaleo ama jahligu iska keensanaya ah inaan laga sixin canjaladaha iyo inaan hadda maktabkii aan garanayay dhexdiisa lagu duubinoo un kitaab layska laqbayna uu ahaa marka insha allah wixii qaladoo lagu arko in laga saxo ayaan codsanaa loona iina cudur daaro wabilahi towfiiq wsala allah wslam wbaarak calaa nabiyina mxamed